SBS Radio.
waa garta cabdisaciid oo qodobada waxaa kaloo ka mida qodobka contribution ama an contribution oo macnaheedu yahay dabcan inaad dee wadankii wax ku soo biiriso hordhacii waxaad tiri shaqooyinka oo kale waa lagu cabiraa marka muslimiinta haddaad ka soo qaado soomaalidaoo kale caruur ka badan caruurta caadiga ah oo australia ay dhalaan baan dhalnaa haweenkeenu inteeda badan ma shaqeeyaan shaqala-aanta waxaa laga yaabaa inaan aada uga badannahay arrimahaas markaad muslimiinta la hadlayseen ma laysku soo qaaday ama dhanka kale ee ee bulshada inteeda kale inay dhibaato ku noqoto integrationkii fahamkaasi waa laba faham oo kala duwan caruuraha badan in la dhalo waddanka uu u baahan yahay sababtoo australia productivity commission report baa jira oo oo hadda sanado ka hor la qoray oo sheegayo australia in ay hadda wajahayso xilli aada u adag oo ah dadkii baby boomerska la oran jiray dagaalkii labada adduunka dhashay oo hadda kulligiis retire garoobaya iyo base ratekii waddanka oo aada u hooseeya iyo fertility ratekii oo dadkii oo aan guursanayno caruuro dhalayn marka dadka muhaajiriinta ee soomaalida oo kale ee yimid inay caruur dhalaan dhaqaale ahaan dalka way u fiican tahay hadda waxaa laga yaabaa xilligan hore inay culays tahay laakiin waa laogyahay haddaan iyagu jirin oo labadaas xaaladood ee kalena jiraan waddanku wuu ka xumaan lahaa laakiin qofka aan ahayn isagu dee migrantiga dalka yimid ee dalka sii joogay markuu arko islaamo toban iyo sideed ciyaala wataa waxaa layaabaa inay uun hadda ka fekerayaan waktiga la jooga caynay qaadanayaan laakiin aanay lahayn for forward lookingkaas ah in twenty years markii sideedaan cunug ay korto oo wax oo waxbarato ay shaqaysato canshuurta laga qaado in dadka hadda waaweyne waayeelooya marka waxa lagu dhaqaalaynayo ee kasoo baxaysa iyo wixii wadooyinka lagu bisilaayo oo ahaa laakiin muslimiinta shaki kuma jiro annaga studygan aan samaynay in ay dhexgalkooda dhinaca businesska iyo abuurista hal abuurka dhinaca ganacsiga oo kale inay aada ugu fiican yihiin oo ay yihiin dad waddanka wax kusoo kordhiya hadday noqon lahayd xagga shaqada hadday noqon lahayd xagga ganacsiga iyo abuurista fursadaha ganacsiga kulli
waa garta cabdisaciid oo tan ugu dambaysa marka dabcan arrimaha soo galootiga ama muhaajiriintu caalamka oo dhan sanadihii u dambeeyey ama ama galbeedka yurub ha noqoto ama maraykanka xisbiyo badan oo kasoo horjeeda muhaajiriinta yaa dalal badan ka soo baxay donald trump uu number one ka yahay australia oo kale one nation iyo xisbiya noocaasa jiro weliba muhaajiriinta weliba gaar ahaan muslimiinta si gooniya farta ugu fiiqa marka dhankaas marka laga reeba dhanka muslimiinta baaritaankan aad samaysteen laftigooda ma leeyihiin eedaha qaar in aysan laftigoodu muujinayn in dalalkaas dibadaahu ay yimaadeen oo reer galbeedka oo dhaqamada iyo iyo nidaamyada kale iyo diimaha kalele inay isku dayaan in tabartooda ina dhex galaan dadka muslimiinta ah ee halkan ku nool waxay un qabaan problemiska ay qabaan kuwa muslimiinta ah ee jooga yurub ama waqooyiga america sida meelahaasi ay uga jiraan xisbiyo dhinaca midig ah oo mayal adag oo platformkoodu ama ama barnaamijkooda ugu weyn ay dadka ka gadayaan uu yahay inay immigrationka iyo muhaajirnimada iyo dad kala yimaado oo weliba dad ka diin duwan oo ka dhaqan duwan oo ka af duwan ay yimaadaan waa barnaamijka keliya ay dadka rabaan inay ku wengareeyaan waana maalinba maalinta ka dambaysana way sii xoogeysanayaan australiana waa ka jiraan kuwaas kuwa lamid ah one nation keliya ma ahan waxaa jira xisbiyeer yar oo kale oo dhowr ahoo iyaguna oo saas oo kale ah oo uu ka mid yahay the family first xisbigan la dhaho oo kale iyo xataa xisbigan weyne liberal national partyga hadda talada dalka iyo laftirkiisa wuxuu leeyahay qeyb kamid ah oo iyadu laftirkeeda saas saas u mayal adag marka muslimiintu waxaanay faysgaraynayaan waa inaan fahno bugan uu taabanayaa waxa keenay waxa keenay waxa weeye waxaan ku noolnahay xilli uu sahlanaatay muxuu aha technologyga iyo transportation systemskii adduunka oo dhan baa aada casri u noqday marka in la isu duulaa sahlanaatay in dadku isgaaraa sahlanaatay in anuu halkan joogo aan barto siday australia u qurux badan tahay iyo beageska ay leedahay dadna aan ka barto oo aan kula xiriiro social media sahlanaatay marka isu socodkii dadku isu socon jiray ama kala ganacsan jiray ama isdhexgeli jiray afartan sano konton sano ka hor iyo kan maanta aad bay u kala duwan yihin maxaa marka soo kordhay waxaa soo kordhay beryihii hore waxaa laga yaabaa dadka isu sasafro oo kala ganacacsadayo inay ahaayeen dad ugu yaraan isku dhow dhow dhaqan iyo af iyo dhalasho iyo waxyala noocaas hadda waxaa dhacday afarta kooni adduunka dadka joogan oo kala dhaqan iyo af iyo diin iyo wixii duwan inay isu yimaadaan oo mararka qaarkood isuma yimaadaan keliya inay kala ganacsadaan inay isla noolaadaan sida hadda australia oo kale aan australia keliya waxaa dadkeedu ka kala yimid boqol iyo sideetan wadan yani waa garan kartaa one hundred ugu yaraan boqolkiiba soddon dadka australia ku nool ayaa ama dibadda wadanka ku dhashay ama le hal waalid oo dalka dibaddiisa ku dhashay markaa fiirisid marka statisticska noocaas waxaa garanaysaa dhibka ugu weyn ee dowlad kasta oo reer galbeeda maanta haysta waxaa waaye in ay hubiso in dad yowgii la isu keenay ee aan ahayn halkii qole ee joogi jirtay dalka siday u wada noolaan lahaayeen oo isu dhexgeli lahaayeen oo ammaan u wada ahaan lahaayeen oo hal dal u wada dhisi lahaayeen jallengigaas waa jallengiga ugu weyn ee haysta liberal nation states adduunku noolooda especially kuwa reer galbeedka waana sababta keentay marka arrimaha qaxootiga iyo migrationka iyo doomaha imaanaya iyo integrationku inay noqdaan waxa dowladana rida dowladana dhisa yani hadda australia oo kale dowla saddexdii electiona ugu dambeeyey arrimaha ku saabsan doomuhu waxay ahaayeen the deal break ee dowlad ama riday ama keenay waa joojinaynaa doomaha markuu lahaa tony abbott wuxuu ogaa sentimentsiga dadka mujtamaca dalku uu qabo uu ka qabo dadka soo haajiraya muslimiinta aad la hadasheen intaad baaritaan ku jirteen dabcan muslimiintu dalal badan oo caalamka ay ka kala yimaadaan laftigoodu markay noqoto sida ay u fahamsan yihiin isdhexgalka ma kala duwanaayeen soomaalise ma ku jirto dadka aad waray ka waraysteen arrintan aada iyo aad aad baad umahadsan tahay su-aashaas su-aal aada u muhiima waaye marka laga hadlayo muslimiinta aan buugga ka hadlayna waa sheegaynaa muslimiinta oo dhan waa khalad in la yidhaahdo ama way dhex galeen dalka ama may dhex gelin muslimiinta waxay ku xiran tahay factories badan oo muhiimaha jira waxaa kamid ah qofka muslimka ah meesha uu ka imaanayo waxay ku xiran tahay inta uu dhexgal samayn karo for example haddaad ka timid south africa ood australia ku timid under the business migration scheme in la dhaho oo dad ganacsato oo malaayiin dollar iyo kabaniyaal leh oo dalka lasoo dejiyaa isdhexgalka aad dadka u samaynayso australia ku samaynayso wuu sahlan yahay sababto adaaba yimid adoo dad shaqaalaynayo lacag wata luqadda ingiriiska haddii lagaga hadlo meeshii aa ka timid marka inta timaado way kuu sahlanaanaysaa dhexgalki haddaad ku timid australia inaad tahay qaxooti xeero qaxooti ah oo africa ah ka yimid markaa waddanka timaado inta aad isdhexgalaysaa isdhexgal samayn kartahay way ka fogaanaysaa qofkii ka yimid waddan afka ingiriiska lagala hadlo kana yimid xaalad qaxootinimo aan ahayn oo ganacsi a dalkii ku yimid dadka muslimiin badan oo waxaa la hadalnay south africa ka timid oo oo oo oo iyagoo milyaneera ah dalka yimid oo maal gashtay waxayna ku yimaadeen busi business visa martin oo category stream la dhaho business visa marka kuwaasi isdhexgalkoodu wuu sahlan yahay oo dhaqsay waddanka u dhexgalayaan waxaa la hadalnay kuwo qaxooti oo ay ku jiraan ciraaqiyyiin ay ku jiraan muxuu ahaa afghanistan soomaali inta waa la hadal marka iyaga isdhexgalkooda waxaa limid garaynaya meeshii ay ka yimaadeen iyo backgroundigii luqadii ingiriiska ahayd iyo wax lamid ah marka wuu kala duwan yahay laakiin sentiment iyo guud ee muslimiinta bixinaya inuu isku dhadhowaa laakiin sida iyaga dhexdooda dhexgalka u sameeyaan way kala hormaray Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.